bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsang ee magaalada baydhabo afarta belle tobanaad sannadda lamada kontum yoanay siyeedku qodobadiisin ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsang ee dhegaystayaal weliba iyo kumadaha ernenayoona mahadnageen ee runtii maysiin sheegay codsigii dibadba runtii dhahayo codsadii jaariido dibadda ama gudaha dadguroogin mageli bilaambo culmaawdiin walgorod xildhibaan idisla jaray kulli mayba in sheegay codsigii isin hayeelideen aqbay anig
mukhtaar roobow cali abuumansuuro geeka baydhabuusa si diinanlaanka dhowaay usoonna ka dhabaaqin ushayo koonfadow intii usa hantartama xilka madawiinename koonfur galbeed ee soomaaliya mukhtaar roobow dadkii oo musharaxga ahaadoo maqdhuga kuufadan ulu maqdhow dadka kale musharaxahaynaasinad maqdhuga kuufadan maywaali
sadar muuqda su'aalo ku dhanta waliba usahay kokumada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya walinuse ka dhabaaqay in yoofada ayan isbeddel maamulku soo gaamiyo shariif xasan sheegeednge qodowka elbiyood cusubnageeka magaalada baydhabo iyo si rasmiya lanku daafri muhiim way inay maarane xaalada dalkaana guud ahaan soomaaliya kaasatan meelahata dadkaana ka noolyihiin oo isbedelka siyaasadeedna ha ka dhowyi in xaaladiis wa laku ogaada dareen laku muuji talooyin laku dhiibada muhiim waay marka sababtaasamay ka lafaaseen jaaliyado ee koonfur galbeed ee soomaaliya ka nool dalka banaanshayna weliba iyo ku hadaleena armooyinka doorashooyinka toban iyo toddobada nofembar shaqaalaha maaliyaddaa la xirayaa saraakiisha ciidankaa la xirayaa shacabkaa la xirayaa askartaa la xirayaa maamulka cusub ee gobolka hiiraan oo ballaawireed hangnagowka bilicda beledweyne iyona magaalooyinka kale ee weyn ee gobolka asayti guddiga doorashooyinka iyo deereeg magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland qodobadaas iyona qodobo kale dhegaystayaal barnaamijkiiyo ka dheega doontaaneen diyaar garooba maxamuud gacabsha ayaa barnaamijkan in farsamay doonantiinu ka guda jar mar kale ka dhawaada si wada jira saaxiibayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamij siyaasadeedka ee kulanka waatay dhegeystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya barnaamijka waliba usin inagada doona barnaamijkan waliba intaasin ku jeedi doona suldaan bishaar mayo mukhtaar mukhtaar roobow cali abuumansuur waliba usegeeka diire magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay walina sidiiran iyo handhawaayeen ee siyaasiyiin ururada bulshada qeybo shalgadiisan walina ahaa eko garoonka diyaarada ee magaalada tan baydhabo ee shaatigaduud international airport iyo hayanhan ayaa ka dhawaayeen odayaalka xildhibaanada wasiirada iyo ururada bulshada intiokaada mukhtaar robow iyo waliba huusahaykuus baabur laka galbi iyo ka seedeen bakinsa markaasitinagu shal deeradeen markaas kubacdi iyo seedeen hotel bayer munich meelasaytio haymila markaas isa kala hadal saxaafadda mukhtaar roobo cali abuumansuur iyo mar isla hadal ay bulshada magaalada baydhabo weliba usahay koosun kuma hanage hadhawaayo ka kiishay welina saas oo kaleed usu ku hadalay in baaqyadii badan iyo unku kooyan dhanka bulshada usa aqbala islamarkaasay tiran intartama doona xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya
aqoonyahanada dhallinyarada haweenka saxaafadda diinta dhammaan marka sharafka kala rooga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaqaadigeen markasiin ku mahadnagay haqawaayowka islaana qawaaytan kuuna masiinaho dadkuna noolmariyaya haqawaaytan oo murashaxiin ahaayeen mas-uuliyadda koonfur galbeed sidii oonay oodan ee dadkaas yamartaan hadhawaaytay geekana hana dhawaaytay unoona dad kalena oo dambooyan oo yoona saas oo kale kooyin doona dhammaanna maylay taawiyaana islana insha allahu tacaala lamba inu isunay walsaxoo xooligeed ulakornoolno waa kubedelabo idinla fadow anna guddahooga iyo deegaankaas moogay laakiin adduunyada haltuura amal iyo nagati war usku war gabale walidiyaay war aragaay igi saaxibeeday hayahayow marina yoonan fahan yareeye iniguudas yohanooka mariyan awna yohanooka mariyan owna gidaal ku kooy xaan oo gidaal ku kooyo doonoona dhiirigeliye maylahay siin la kooyo una si fayleen hanin dhawaay hanin noo marin wala dhawaay isina isku fayle idas hasiin dhawaay hayan yee filaan insha allahu tacaala antaasay macadajee runtiyadyaan faraxsana ma kooga koro farxaday inaan hakanagadii deegaankaas sudow oo wanaagsan oo sharafsagana nahaykadowa mayoona mahadnagay mayoona mahadnagay mar labaad imarsid ahaadba dadweynaha oo runtii magaalada hakubahi oo sifay lahanin dhoway may ku cudur daaraday in aan hala lugaay oo magaalada hala dhex mara iyo kafay lahayd laakiin oogaa riga ammaanka iyo ma aragnay qaabkii oray wadan dejiye yatadareeray runtii ku raalli geliye insha allahu tacaala yo maku naf jeelini maana maku naf jeelada doon kadhax noolad fursadan ku badan ooyo dhowna kala hadalna in ilaahay subxaana watacaala nasiyoona rajeeyaan sida la sheegi dareerka unaka dareerna kaasu walbadan iyo dadkamaybaa ana mukhtaarhaan lahyoocodsaday meelaha filada la dhikaday ugaasa ila hadaleena dhalinyaro ila hadaleena gabho ila hadaleena dadka hasrashaxa weyn inaad haka darsanto lafadee iyo eedeenadi may baleha insha allahu tacaala awsiga kaas eh dadka qiib kumid ee leeyo waa kullijoonumay arnadaya qiib kumid aw iibsasoo mahadnage iibsa in ernena yoona mahadnage ee runtii maysiin sheegay codsigii dadki dibadba runtii lahayo codsadii jaaliido dibadda ama gudaha dadki roogin mageli bilaambo culmaaudiin walgorod xildhibaano ilistijarag kulli mayba in sheegay codsigii isinhayin jeeliden aqbari anig may rajeeyana insha allahu tacaala ini nabadgeliyada saatii atanian kufay lahaata wala lama dhahalka dooda sahoba la arag riwanka ma ereey mailisatin ma eraw laakiin hadahaayoona wala kuley kan hada fadawna wala kuley kan hadaha dhalada dooloona wala kuley walisri leyle gabadha taa lanna lanna lanna ma eraw wilhayow kakawaaw lanna hatana maguhoogaw sidakasalalanlay weelana heleeda rugu dadweynaha rabitaanshoo sheegayaan sax laakiin codka mayba la-ah xildhibaanada yeedaha tu waktigii sheema mar kaliya ku hadalo doona rido kale niska hooyo doona ooba ilaahay ba-ama adduunyada sidayaba wareegadaas maylare adduunyo sida iyaboo qayba ku kooban maamulku iyonay walyaabaa la qowdaa sadiidaas camal lay may leedahay may adduunyo sadiidan sadol ay sadiidan ma ey adduunyada hata balleeno nule hata balleeno lahaada doon lahayni sadiidun lay waleehay sadiyabaya hata balleeno dadkii hata walhaayo talada galanta ka haayo walhaayo ama idmaamulen ama dawlad maamulen ama wali haayaan buu hata baa leeyi lahaynina may leedahay odaga sariirta keeray maarne uakutuabasulabarafaadkaseedaw madu ku tabohaya lahayni madu kuhora lahayni madu dadkala kuwareeji awlaadisi awlaadiyo kuwareeji lahaada doqon haaha yar yar oo eryoona tahasiyan gaboha lahaadana baday adduunyada saasay maamulkana hatahaayo lan maaragnay haku dhamaani lan haayo doon hatigudi masuulna xela doon masuul hada insha allahu tacaala ma rajeeyane ini ilaahay subxaanahu watacaala nabad iyoona cadaalad degdeg eh nasiya oo maazaqi dhibkunkajarki ku bahaan idan mahasadi markaliya isla hadla dowlatamhay dhawaayowkii yaraysinka kuma hadnagaay wasalaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
عاشر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر أولمبيك مول عاشر وحنيني سيستمر هلو halow aatikow weliba elase haroorno arweesowinku koydba khasaalado dharkiyownay mayba kiingadfadayii firinjiteerku biyo kuguba bisito kiingadfaday hoo urku taalagay adfadaasa olombik molley jey yee anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn ya alla ilahe amuushaday ka obsoy habhaagalgaad ha tak jee ibri i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halme eh afteen i mogdan isku halma eh aaran isku dungawadhii isha baharka hee alafoo adlata iyaanfayla dhalatiiba ariir i langwiinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombik atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma kudhoma arigii laymiin erohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab migalka labasadaw isku joogsha i aadishe ugaasa ii malaage ulmaada i caaqiliinta lebaskii usudi jareen i shoobing isqabshay ankaseeda walaalayaal olombik mool alaabta olombik mool yaalla howal yartiinku aftiinina dhinniga dharka magalkasada surwaal ayino iyo yari wiin macawiisi imaamada shaarar i jaakadahaani adajeelayti ee dharka sboortiska oo sed ee ii baloonishay dhinaga shoobinka shaambooyin shishal doron kareemayaal isaliid nevi fifty berifecti shaamba head and shoulder dhoof tara sameey isaliid ololiifa barfuum bereticool rayaan i legends elektroniksada firintijeer qasaalad i solar t v ilji marwaaxad iyo sameecadii yar ii wiwiin moobele tamusoongahani biyo haddii likiridii taangalaana j four j five j six j seven c eight iyo c nine i itel tekno inoki iyo alaabta yaryar oo fadhiyaalka la dhahdhakadaw miisaska turkiga ubaxyo iyo miisaska kale tvga likihiraawe dhinig hadhawayo kuna shaqaala liinta'liimiya roog ee bulshoy ungmoogaten olombic mool olombic mool yawayba usakayaale antuun dhohoyta afar irtoodka iyo suuga maka almukarama madi'ada afka buuntada injeeda galantaa bideed fiiri tabeelajey oo handhow afar irtood wali faahfaahintaas dheer kula xiriira taleefana shale eberli halshan liidun i siyeed eber todoba siyetun i kow ama taleefanka kale usay eberli halshan afartun sagaalun i sagaal labaatun haddaba bulshooy ballantaana waybua inuuna ku faa'iidaysana olombig olombig olombig olombig mool Olympic Mall.
صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر
xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya tumiyanee toddobada noofembar weliba yoon diyaar garoobi doonan ee doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya kaas iyo hodoorada doonan madawiina baydhaban iyo ka qulqulahaya musharaxiinta geekan haakowsadeeri mukhtaar roobow cali abuumansuur xildhibaan ibdo aaso weliba usi kumadaya golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya markale weliba usi shal furaya abshay welinuusa ka dhabaaje inyo fadaayan isbedel waana ka dhabaaje jinilanka sheege dhaawtiis usii hele isoona lajeeda munaasabadii geeka kudhiid magaalada baydhabo ee mukhtaar roobow laha ka dhabaayay isuuku ku hadlay yee sheegay inyo fadaayan intii codjo iyo siya mukhtaar roobow isoona sohordhacba markaas xildhibaan ibdo aasi usan inshaaci inuu seeko oosa cod ka sii doona mukhtaar roobow cali abuumansuur warnarkibuwalaayako maalinkanunku taasooban duuga bugdhowow himada guuleehu bahaan imin sheegeen marka unoo ilaahayka kalsoon qof walbaa kahaan bay kucosadayus oo kaliidi shiidka lagaa yarinoo dambe gogayeeba lagayu leerawnarigay oo kalaatoa inaysan kahadanaa kow musharax madaxweyne hadhawaawada maya ka dhawaadase dadooda aridoorana hadukonari askaraha qorore talyaanigiyare ma ehin dadkimale dadkan askara fadaayana nin isbidoorisade wari mukhtaar roobow dadkii oo musharaxga ay haatow ee magdho wakuufadaan ulu magdho dadkan kale musharaxyaha eglaakin ad magdho wakuufadaan may waali jimilankishaani ay dhaawtisan ay hoomba lagu bawaay aana ay tukuneeluna lahaa shabaabna oo dhawaaw madaxa kunagaba cadaalada niinsoorow ilaahu adin maadle ka daraa madaano bartaadamba sheeqoohay maalokoohay ma fadaan may fadaane uleeska mi ii magaalana qofsadoobawa uku taradoon adiina dadkii hortii loo yaala fadhaadilata buurti kaafqadanadade tan adinkeedaa maykii sheegay ardiisoon haka dhamo birdaal haka ma rabsado waana baydo waa mooyid u fade oo oo dadkii galaa madiina faraaqay kubii doonto ma ojiini hilbaana uusadaanaha karkaray warwayku oo dadka shal fiirsadoonayo lamba jaalmiin dooradaanu warun walaala wada kuqobada fadaana saaragaan tangamaad moyana lankastoon burashax ee kooyo ma warsoo ammaanta owlaadaan kuroori goobtay askarka walisiyawnilaahneliki dib dhoohay artigaana foormejeeda ma sheegana murashax kasto kooyo askarta dhibaataysan mashaar aan lahay arada karafaati adowninjeed qofwanu dhutubishaqni kujeesado fadaan askarta iihajiliyaan murashaxyada kooyo waa dan askar aan lahayn bare waa kulligii suubiyaana waktiyaa ka dhahan jarnay ma adan afar sana yarowna anta oo bilitumuna adanata ee madaxweynaha walaayarnoo mariw imrigaanogolma doonana hataninko hatanoo doonana fadaan madisad wadanka kay wali ku jaro lagdhihidan masana raayo kasaasan haddana murashaxiinta lagahana marayhaano kalena goolidoona adoo miir qabtilay marti haddana laakiin waa kuqowada koridoon oos weydiyaananay haddana islaorne tanna tanaa ku qabo maykii sheegay sheekha naftiisa afyaala aw albashar umya farow farbudla holarawaadraaya ma eran tiimuinay horamoodaadin saadka waareen dhugayka guurayna faadiidada aalin rooday roogaarin listadahay ragaalma dili deero oota reeskuka tartoore alayta raada raaskuka kororoto reedan guurtu hegibarjeano roobkuutu la raaliyaatay garaaraya raamyaadii dirama laadan oo garaariyay halaagay ii roogaan madiran diisku weerdi ragdiisku roorti araaliya bilamadinay rooda mooyaan warajeen rakabilee guray ha adeey mayareereen hegiyaw roon iyo rujaaj roog dallada sheegay tila roo roodhiiran mee rasaal roodumuha labariya roogiya reeyooti yaa rasaaladoo tukor agaaroogi iyo walayarsii gurgey roon iyo rujaaj roogdana rooga idhageysada anoora roortaha roonay aawkay hayriyaw iraasiki iriyo baraaraysati roonow aw riyaakeen waane leehekii أنا خبير أبي سيلي لجري مري أخر ذات وناس من مالك نهر وني لهم دمير سيلي رغدا إرام كالهي ديري سيدي جي الله هو أني المستوي حتبا رايتين تي أكدين خبير أبي سيلي ورسي كيلي مبسلان ربو رغان راجي ريرونا يهو كيهاي تفسي إرام رامي حين دوات يهجي فتي سيسو rabbi asira leeyan ku bilaaway roogaligood nooya maray anoorey balmanooni biriyadi muuday rubamaayo waduladiina iinruub yakii raada quraan iiraahay rabbunadiya gooy rabaasku ariyarilaaw raamaalisiya tagiya waduji rasmila taari laakiin rabbijay ku obsaday rabadaanka soome tad haddii ilaahay tukuday raaliyaadis fonka dhagadi raama adduunyo reedobaha waliy rabgayksiga dabarafaaday adduunyo rasmiye kaasaan laakiin reedkii waa guudaw yacni markuu reeba reesorjidu waysii sheegana sheekhan unuma dihora masaqalqaalina al-shabaab qolada unuma er habku ba unuma ernatan ogdiina tana sidii hasan daahira weysaa dowladda labanta mara goboneegnimida gooyso oo isku difacawnimadi oo dhaarta kalena dalnamaka gooy wadanka warbilemadana koro hadiisu dhabeelanku dhalana gooni iyo maay sheekh shariif maay ma hayne asbara wadaadkii ilfowsaas ma hayne usuul baandidii maaha qaybuu ka lukileya waa maya may sheegane una una way fadaane muqdaroo heelbakilaaheer gabalha weydu bay uhilfade marombo weleyn ee madarkaasa goodalandiisa kuheen goonigey wallaahi diinka shabaan wallaahi ka marin maysii sheegay maysii sheegane malka shakiisini howaad ololada shaki kala gajanaada isku dhig al-shabaab ha dhooshii koonsadeen maa dhowidada anagaa nimadiisa diinina koonsade jibila diisaanidayda awkisanaya adidiinka fadhila wasalaamu calaykum
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and general service taarigdima leetuwa lamba tookidiisa tallaabadii dhimanayta horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy haddalasin furi badeeco buutay baahadii ani la qabya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuuqan tooganayti tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer baqaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy baqaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaantiyo shishale berkoo laamyeeri gagaabi dhidheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbairan hayna feer ilii feergundiina walaayba faracisho eh ee abtuzed intiiba rinjigi dhismayaalka eh eenog ahoo ada saarta idaalayma ee kooy iritaka dhayso edaka galaas meelala hakiinka diyaariyo tawakal building material and general service all in all irib ibdeen isqab agab dhisma irbadoon dhamanaayna lahakiin tubayn moogatoy tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankala ku dorano qobsoy qaadoylay eh ashadaantiin hayne ab ku ab adkaysi leh inkasew bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service baqaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada abjirka ay godob haan afaafka hor jidwiinaga galow boosaajada shabeelow markii ada roogda galantaabada fiiri mayba markiiba aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo longordow madgaab ama beelaad wali faahfaahintaas dheer kulle hariir korashale eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyato ikow soddon ikow tum ikow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama soddo iyo kow haddaba bulshoy balanteeng may buwaha afartaak baraakee amboone tubin tawras ho ad dhifdaasa inta laabaqaad tawakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayood roogan boqolaal bogtaale iyo kasugiyan duleedeed iyo bartamo magaalada waliba yooyin haano yeelan qorshay yahay in la maqay puntland shal qeybii kaamuyaagta guud ee ka taal magaalada baydhabo islamarkaasay tana iyo dareertaba in lan diyaar garyahay meeli iyo degalhayan biyoshaba elbiyod cusub lankataalgali dadka barakacyaalka heeya geekayanhaanase wadajira indaha furan wasiirka biyo gudoomiyaga gobolka iyo gudoomiyaga degmada koreyntiina walibaa saxaafada la hadlay ee gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha gobolka baayo cali wardheere cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda biyo iyo macdanta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya usaama
bismillahi raxmaan raxiim marka hore wasiirka biyo iyo korontada koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka baay wakiilka hay-adda seef iyo shaqaalaha maybuantriwan ceelka wadaha kulli salaamantin salaan kabacdi ciidanka faraxsan maybayn ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmay buu una ka qayb galna furitaanka ceelka oo save the children maybu hor ka hayta kaasoo sila sheegay maybu s h f barnaamijka laramaybu programka laramaybu fanshi maybu habiyahay oo aan langa taragelin maybu habiye lakasii dadka maybu omanrayso oo barkacyaasha maybu ka barakacay magaalada baydhabo siisin bogtiin abaarti lahamar maybu dhibaatooyin fara badan iyo waxyaaba badan laha ka baradi maybu haya jirtay waxyaaba laakabare mayka maray mayba in mayba biiri badan mayba magaalada mayba ka jarti taasoo mayba kaafiwayd mar dadka baraka iyo dadka horeynta horey mayba ondegin aandhow marka sef iyo mayba waxa dadka fanka dhiibasa jeef mayba kamaad nagaanahe si mayba juhud dadaal mayba onka biyahayan in mayba waxyaalalkii kisida kisida mayba wax yo yo qodan kan kan ay oo kan geeka bilawda mayba kamid ay marka iyadan kamaad nagaan dadka dadka insha Allah may may rajayna dadka eelkan gacan ku haynta muhiim iyo sustainability mustaqbalka mayba muhiim in suu mayba walbaan la ka fikir mayba in mayba eelkii mayba danta linqod iyo ujeedka linqod mayba in la deer mayba insha Allah muhiimata waan may rajayna insha Allah in dad badan mayba biyo ku raan doonaan waana mayba insha Allah wa biyo raanta mayba ilo mayba qiibi mayba ka qaada doon insha Allah insha Allah ku rajayna wasaaradda macalinta mayba yaan mayba iyadan kama hadnayaan mayba si markaas aan ku howlanta in bay dhow biyooshi mayba kor lahan qaado lahan kaabo marka iyadan maasinta may kor yeegi doon golka iyadan maasinta salaamu alaykum
بسم الله الرحمن الرحيم may intu salaamay wasiirka macdanta iyo biyaha iyo gudoomiyaha degmada hay'ada Save the Children oo ay tahay facilitated grass eelka inta lagu wadahay een eelka lagu wadahay kulli may waa een may ka jira mashaariicdii oo hayti sidii bayrow biyo lagu qabtiri lahaay baahida biyo si simbil soo tan biyarid oo jiilalka madii bayrow dhiyaasi ya may leeyahay mar alla markii oo dadka badada beledkeeni biyo yahay yani baahidiis badadaas marka inayada la hor kaho eeltan la badiyay marka biyogii si dadka lanka qabtirfaday marka aan mahad nagaan alla idioona toy fangrayti een mashruuc iyo mashaariicdii hore oo la soo biyay intii intii fulidiin aan mahad nagaan marka may rajeyna inay ku faaiidaysadaan intada dad eelsan sheegay oo bulshada ah marka nolol noolaan koriyo binaadankan baahan yahay biyo marka aan mahad nagaan intii fangrayti may ka wareejiyay hadana wasiirka macdanta iyo biyaha wasiirka dhaw
bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha gobolka baay gudoomiyaha degmada baydhabo madaxda hay-adda sef dhammaan shaqaalaha oo meel raayo su-aalkan qodahay marka hore meeshan ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii iyada farxad ninkaata inuu geeka goobjoog nagan ini meel raayisa hay-adda sef iyo maamul koonfur galbeed heer wasiir iyo heer gobol iyo heer degmo oo iskaaladaayaan ina meel raayso in sheegada eelkan geeka un idaa furna meel raayso dhagax dhigshayn oon roogna eelkan oo ku faa'iidaysado doonaan dadkaha ka barac ka ee magaalada baydhabo runtii meel raayso qiibo ku eto barnaamijkii dowlad goboleed koonfur galbeed iyo waday meel raayso in magaalada baydhabo bi yaraantii iyo kujartii meel raayso on ku bata waa eelkii saddexaad oo meel raayso ee save the children meel raayso iyo wasaaradda iyo maamulka heer gobol heer degmo iskaaladaan iyo fuliyaan runtii mang mahadnagaanayada meel raayso s h f oo runtii aan qiibiin ku qaadatay in barnaamijkan hirgala kamaamulaha maynoo gohona meel raayso in dadka baraka iyo meel raayso in sheegada dadka ku nool magaalada baydhabo iyo helan biyo ku filan oo nadiif ah runtii hoolasna dareerta insha allah may rajayna waqtiga dhow in barnaamijkaas ay fulintiis bilaabo doonno hob ilaahay naftaniin qasam marka runtii mar labaad mar saddexaad ma mahad nagay hay'adda safda jilran iyo SHF oo iskaaladaan iyo maamulada heer gobolka heer degmo iyo wasaaradda oo meel raayso anteegan mar walba in meel raayso dadkan baahi hayto oonka ha in oonka lagu biyo meel raayso in sheegada biyo nadiif ah helaan sameyla raayis maxamed xaji sheege shan kun oo qoys iyo meel raayis ceelkan ku faa'iidaysan doonto insha Allah oo bilaahi er een qaybnu ka ta istiraatiijiga meel raayis maamulka heer gobol heer degmo wadan oo ah in meel raayis IDB hal side la soo biyo sidekan kule inta mug fog isuuna meel la soo biyo doona meel raayis extension bible la soo biyo doona oo ayaanu qiib ku nagadaaya marka runtii eedeedan ma xasantiin een aalkan in meel raas dhagax tagshaygeeka nin bilaawda insha Allah ma rajayna guul iyo horumar in aalkan biishaan doona insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
baydhabo isbishaalista hosbitaala kooy daawo boqorka gaba ilow busho ajalabahoo unfulna bulshoy daawayooshay wayankooy habaha kooya baydhabo isbishaalista hosbitaal tagtarka cudurro guud bulshoy diyaaru tagtarka bilaanta bulshoy diyaaru tagtarka owlaada bulshoy diyaaru tagtarka galliimo guud bulshoy diyaaru shaybaarka cudurro guud oo la kabaaray dhammaan dhiigaga iyo dhacaamada bani'aadanka kombyuutaro isbaalgallan kumidey artarasawn iyo walba kale busho la kabaaray
walbaqortooyo lindhisile adaka aalasa dhaliisiyowkii daawayowka bilaanta balaganya albaabshay onlayngu bariisi hamiin amanbaad hambahata habakoylay kabaaha gooyase embalaas buuba so roogdo baydhabo dhankiinka adeegasa barasho caafimaad beeslaan ee bahbaha anhayna bulshooy inka kooya farmashi bariimo oho daawidiis lukushalsheeni maraykan turki siiriya iyo masar baydhaba isbishaaliste beembeenka aaloy barbasoore ajaaniib ee boosyolinkaseeday jaabshay hakabaaba iyo meelisiin buuhana intii bukan iyo intii barasho caafimaad fadaasa bulshoy kooya ku faa'iidaysada
jaaliyadaha koonfur galbeed ee soomaaliya caalamka kashalnool weliba yooyin ahaanayona suwiin yoona dareeran doorashada toban iyo toddobada nofembar saansaantii laku dareemahay magaalada baydhabo xiligan jiif sagaari weliba usukumudaya ee jaaliyadooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya dalka banaansha iyo kanool islamarkaasaytana weliba usagi ee qofinto badanba la dareera xaalada siyaasadeed iyada maracayta dalka codka internetka haykoonu kulwada hadalay islamarkaasaytana weliba haykoon waraysiga kulaweelana eramooyinka ee ka eedan dhanka yonay doorashada kajaalid ahaan meen qubadan bulshada koonfur galbeed mase heliganan qorshaysan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dadka walaanyagay oo dhan oo idaacadun gacanta ka haay oo dadaalka wada salaame warumay ka noolna banaanka mujtamac oo badan u biliirin ena muhiim waay inay maaragna xaalada dalkan guud ahaan soomaaliya kaasatan meelahata dadkaana ka noolyihiin oo isbedelka siyaasadeedna haka- ha ka dhowyi in xaaladiis wa lagu ogaado dareen lagu muujiyo talooyin lagu dhiibada muhiim waay marka sababtaasamay ka lafaase inuun ha hadalna wali reeye oo saliimayna ha gudbiyna xiligan walyaabo sida gaarka ee intaa badaasan ka dilan firi jaaliyadooyinka koonfur galbeed siintaa badow mayata idingiisan eh, ku hadal arrimo doorashada Eh, runtii ilaahay subxaana wa tacaala mani makaneed uukun Eh, dhulkan awoodkeedana hudeen sunnuu markastana ri- dad oo rijaalu sunno ee jar oo isbedbedelow siyaasiyiina lahaada jarnay oo qaala lahayna awqaafa lahayna dad ulamaudiinga dad walgorada elena marka zaman kastana dada rooge zamankaas dadka roogo hasamayka ee marka mas-uuliyad gaara ee kufuula dalkaas ilan badbaadiy lahay dhibaato badana jarta haddana mayba ilaahay nin sakara inuun maamul helna xumaaday fay lahaaday systemkii shaqeeyay fursada la sii maadaama dad doorashiisa dhawaatay mayba runtii ee faday inana talooyin badan maamulkan hanjeeday dadka fado ina tartiman hanjeeday may dalkaas in la dayacna ee runtii fidna fidn fidn fidno keliya iyo ku dardaarame wala kal wal oo normal ew xaganley lanka muwaadinka ee kooy kor tartamo kor lanka maamulka hay kooy bahi iyo roogi busuun xaganley laakiin may fadaane dadka kiigan iyo fikiran sida adduunyada kale fikiraas dalkaas dhibaato badan aha mari weli dad iyo dhibanyin luuga laka dhibanyi baareer laka dhibanyi saako laka dhibanyi afgooy laka dhibanyi baraawe laka dhibanyi kismaayo laka dhibanyi hamara laka dhibanyi may fadaane in dadku walaanyagaana intellectualka has aruursidi in fikiran si faylan dadka hata maamulka haayo oo gacanta ka hayan may fadaane inoo si faylan fikiran walyaalaha oo aan focus ka saaraan marka may ku mid ee khasab ina nasdul qaado maamulkan jarana waajib may ku fuula siyaasiyiinta iyo us inay wada fadheedaan guddi oo electoral commissionerska ah oo doorashadan kontaroolow in la suubi oo dhadhaxaad eh ujeedadan ana ila jareenay horjeedan hayne mustaqbalka dalkan ku taliyo sidii nagadalaayati doorasho oo internationalkana macnaha kaga dhaxan beriilanka koona system faylan horseedo luwada xiriirtana dadka musharaxiinta ah iska daytana
Eh, in badan la hadalnay in badan la hariirnay iyo onanay la hariirayaan dalka kan lamla kuleeyi ma leh dadka dhan muwaadiniin roogo ama mogonaaday inkasto ana eh, amaangaare amaanow eh, dadka oo golaha eh, maamulkan suubiya golaha badbaada sababtoo eh lanshireedis dareera u tartama fadow may aamini kor runtii
markii lan fiiriyo jaaliyadooyinka may daneeyaha isbedel doongatinaysan horta
Eh, maamulku si ka bilaawday in marxaladisna ogno Eh, runtii qof kasta oo bini aadinga markiisu wal gacanta ka haaya khasab layka kooy iyo iyo rabitaan layka kooyayba haddii waqtigii dhamaada in lagma hadnago walaalodeel mahasanta geekana ma xagna ninkii la tartan marka caqligaa saliimka ee dadka dhan waajiba ku fuulo Eh, bini aadinkan ogtaa haddaad war isku hijiido cuqdada qoes marka in dalkii lanshallahaayna in dalkii transparency lakasuubi guddi dhexaada la suubi masaalix dalku laku hadala somalilan oo kale dan tusaalaan qaada faysal cawaraa weligii mucaaradaay waan dalka roog mayba midku ihin in dalkaas in burburna markana may faday walaanyogay obsi badanna ma jirto laakiin dadku hilkaan ee oo siyaasiyiinta ee xagan leh inoo seedan inoo tartamaan inkastoo la fadaa inay system suubiyaan qofka hadii shireedis iyo boorsiis weeda ma aamini karo golaha badbaadada iyadan amaane waa system jira oo nidaam leh constitution leh xafiis leh talooyin hajeedaya qoraal qoro warqado qoro warqadaha galaaso dadku kale oo ayaga email fadaay marhorniga coordination suubsadan xafiis furdan dhowrsidu koor haddii darasiin maamulku ini geekala sheegna marhor ini sheegano xafiisi furan goboladii degmooyinkiisa saataas daraadii adduunyada la hariiran inkasta taasan dheenaka dardaarame in xisbi mucaarad oo nadaamsan in la helo sababtoo ay lanka wala maamulo haddii lan mucaarado oo ero walaan khalad walaan saxow dana badan meelo ka dhumaaya marka waqtuun la jooga may fadaan in guddigii laka dhaqsado an specially walaalkii abduqaadir shariif shaaqoona la hadalay warsidii meeray guddiga saabtalan soo buubaasiimeed waan xaq dadka dhunleeyin waay walaa ogta adigee systemka ay berilan kale dhaxale marka ini sunno faylan lon ku tabo meeli nidaam faylan lon ku tabo guddigii marhor la magacaabo guddi oo lamaadin ku dareer la magacaabo wada shaqayn suubiyan qoraalo suubiyan awaamiir ha falan ha suubiyan maarada kategoriyadii ha suubiyan waryaalo badan shaqayn dhima marka waqtigii ariiri haddii guddiga insuusan shaqo badan oo qooyi koro weli ka dhamaajiday inaadan la hadli cabdiqaadir shariif sheekh quname iyo guddoomiye baarlamaanka ee shacabka la wadaago kortay walaagiisa iskula wada hadleen
un ogtaa banaanka ka noolna xaq manglihiidin ma inaan kor ini dalkun danooji ku hadalna diasporaha walbadana qobdo koran diasporaha walbadana suubi koran waana awaamiira dad fala koran waladada kureebo koran waladada fara koran marka runtiisi waay waanaan keliya ma inay fokas ka saareen waayo maadaama guddoonkii baarlamaankiisin itin han ka dhawaaqu ay tan guddigii doorasha waa inay mucaaradkii isin wada fadheetan waa inay galnyal isqobsada way tartamo kor laakiin dalku masaaliis toollayo marka arrintimayba yaray ka talajan waan sidan ka dhaqsi badanaa la magacaabay welina ma aragahayna taas mayba iyadan kula hadalayn maamulka oo dhan guddi suubiyan guddigaas awaamiirha saar xilla tartanka dhawaad haddii walaayla suubi cariiriya nagadaayan fashila kooye waa iskorkooyi kor khatara la galo kor marka arrintaa muhiima dadka wala dhaxaadiyo in la helo marka arrintaasna mayba iyadan kula hadalay maamulka dadku wadaagayan waaba dardaargadan sababto eh dalku haddaad geeka koytadan tartanta fadaas fursada keensii inaa walha ku shaqeynay walaay dalku horumari waan ruri dad istaahiluyni on tartaman waan xaganan leeyin jaaliyadnooyinkatin doorka la cilaami kor ku aadi korta ma markii hadalla ku guduba una langnama diidini langnama ogoleyni dalka dhonga dadka dhonga nin wada siman laakiin hal arrin muhiima nin ata ana may warshada si kore made system ka faylay ana may iskoolda si kore made system ka faylay ana hay-ad meesha ana kore made system failan jar ana may kooyo kore naftay made system failan jar marka arrimahaas ma sheeneen ogta in la hadlo laiska dhiirigeliyo lankasta muwaadingan xagan leey waan wala faylan sheego leyma in wala huqabado dalkaas ma imbaahangna xaduudaje oo la dhabeeyo xaduudo badana moqon siyaasiyiinta kuwaas ama dadka hati roog in arrintaas iyo beriyoodegasiya hay-ada in lansuubi hay-adoo walqobdo kor in hay-ada lansuubi dibadejina in dalku dhibaataysan arrintiyo laku hadal dadku urigla la kortegayi meele in laku safeey marka walbadan shaqeeya maamulkan sugahay waana may fadaane dad istaahira oo arrintu malqobdo kor ini kooyaan haddii haani hor hanagadaan iniyo iniyo beriyooritaga ka dhika in dalku nibid laka surbiye walin dhikanaadase hadalka kiika markilan firi afartii sano shariifasan uu soo gaamiyay walbanbu ku qobano ma qobano wal jaaliyadooyinkaa kajidado ee koonfur galbeed oo ka sheeleen warshado iskuule iyo arrimo kale ma qobaneen dhikanaadase dooga
haddii oo dariiqii aynaska furadhayna oo amniyaadkii adgeekada soomaaliya meeladfada dhulkii ka anbafiri somalilandeesa dadkii b b c shaqeeyay dadkii hay-ada dowladdan shaqeeyay dadkii hay-ada caalamigan shaqeeyay markii hodagooga meeliyo masheerka ka adlahaya oo dadkii kar marka dagoogan waad waadahaya system laan marka waa in la hera system adag dadkaas dhan hanagow dhulka iska furow afgoy nabad ka dhikow baraaw nabad ka dhikow kismaayo xuquuqdii wadiyow luug seelow baardheer seelow dadkii dhibaatadan ka jirta kula hadalow toosan matelow waa in la helaa dadkun dhulkiiyo sunadiitiyo in la sheega dadkun dhulkuna degan ma in dhibinyin in laiswarsado marka arrintaas may fadaane inay xooga la saaro lan alaalanka geega system ka hay ama kooyi doona in arrintaas prioritiga wiinsi waana ma in dardaaramay shicibka shicibka ayla siin shalqeebinay dalkun lanki maamulo waa inaysan helan lahayn ka kalsoontiin ama amnigin ku shaqeeyo siyaasadin matelow hogaan failansingnada waa inaysan naftin taageertan ani lankun higi ani lankun beree walku hele hay ku boy beela musuq maasuqna heroojiyoy lan alaalanka dhulku ama danhayle waa in xooga la wada saara waa in la muujiya la tusa dadka lankuna dadku walantare taas unin hannaga korta haddii meel musuq maasuq iyo qabyaalad koyta unin inta laka baabaanisin gudiga baabaasa baydhabo wali kooyan ee dhowr qofood oyo ku kooyan dalka banaanshe helagana baydhabo naftatiyda markii lan fiiriyo ku hirgeliyahayaan goobooyin ganacsiye dhaaryaal dhadheer iyo dhisadahayaan qaar kale mashaariic kale iyo samayhayaan ada sagaarieta afartan sana baydhabo maanka dhiirigaladu ay ti runtii iskoolo badan oo arlaada kiyaalana wakiilinin roogen maalgeliyaani raximahullahu hadda mayba haween akademiyin oo abwaansaal maalingiisa laka magaala mashruuc jahelni mayba suubina eel oo marna waqafeen suubina abwaansaal maalingiisa meelo badan daaweyn badana dalabni walyaalo badan oo mujtamacan wadan taro badan oo ku shaqeyni runtii intuna mu banayni maxayna dad isku fidhi maarna caloobadii oo la hela roorihii walaadiyo marka haddana walbadana damacsan laakiin may ku codsadaane maamulka inay arrintaas ku shaqaysa dhulkan amni lunku hel lahay si dhiirigelin inka nagatan dadka kaleed ilaa muwaadin reer koonfur galbeedeed si xitaa markii laku gudo muwaadiniinta kale ee reer koonfur galbeed an hayne gobolada kaleed iyona meelo kale iyo ha ku jeedaan hanka dhiiridan baydhabo intii mashaariic iyo ku fuliyaan isingma intii han horkatan ankooy waayteen baydhabo markii laku gudba walyaabo isin ha dhiibtan iyonay dadka kale inta siin roogaan markii laku gudba isin shaksiyada tiidin intii tikid ha goosatan baydhabo ma ankooy waayteen
helisi caalami ah hadda helni oo fuliyaayan mashaariic waana runtii muddo badana la wasiyaay wadamada reer galbeedkana ma ee wadamo oo si fudkin aamino laakiin markii shaqooyin badan lakiye mahdi iyo nagadaas inay oo rajafayna laka jiri walbadan hadda nin suurtigalay alxamdulilahi waan dalkan aan jeedna haddiina magunan laabtan iyo dalbadaan dalkaasa yaala meerwanka dhalanay abuutaadan ku qooyo marka ma eedan gargaaramay dadna ma kala kor waxaa xuquuqda dadkaas ha saaro kor in la wadiye la sawada tilmaamo caatifa hoosan laisku dhaafo taas gardaaranka jiif sagaare ahaan intay walgoradee dhon
dhowaan magaala meelihiisan ka sugantin shaksiyadatiidaat waliba dhigtay diran lunku ku hadalow aayo koonfur galbeed dhaqanka kiisho luuqada tiida laku hadalow aramooga sayti markii laan ku gudba baydhabo barnaamijyo noociyadaas oo kale dhatakeeda iyo kufuliyaasan qorshiinka jare
dadka kiigana lanqalaala lanka walangobadaana nibad gale lanki wala qobda er way dhaawace runta shirkun ada sheegaa soo la qobday bile toddobaad dad umay jaray shirkaas una ka casuugni kooy laakiin mustawa ahaan nistaahna nin shirkaas ma kooyaan dhaawac badana suubiyan ujeedo badana haayaan waliba fadaan way ka suwaay haddana mana niidibina runtii rajo mayba leenaa in shir caalami ah oo laka gogol xaaro qoraalkii farti la xasaari aan sixintiiti aan dareerna dad badan oo gooyahano badan ma ena waana may ku dardaarmay bulshada tiyadana lanki walgobodow in asxaantu dheer la taageera landhaleecayna haddii kale usuna raja beere baahadina sidaan jaraasa marka shir caalami ah dareera maamulkaasa iskuba hadalna wasiirka walbarashada iyo lanka professor abdilcasiis sharif dheerow guddi meelaka dhisan afkun gacanta ka hay dhaqankun ulen banaanka ku dareerna imiskooyana waan may suubii doona wal oo mustaqbal nagadow faraca damba dareera uulaadan ah
mustaqbalkii afka maayga markilan fiir afka maayga kusokow xitaa isku dhaafe ee maamulkiiba qaato bilayka teegin jaaliyadooyinka markilan fiiri dadka noocyadaasay diisan icii laamideen oo dad walka isbedel dadka lama fadaayaan isbedel fadaasana anti dhiye shariifasan hangnagana isbedel fadaasana
ogtaa qof shaksi in laka tiirsanaado system in laka tiirsanaado ku kheyr badan lan haddii laka tiirsanyi sida xukunkii militarigii mangistii maxamed shaad barhaan usuuna baxe laakiin haddi si ay khadaab iyo haddi system la helo systemkaas shaksiga haddii ku tabaxta systemkii shaqee markaas now sheegeedan institutionisku susuubi shaqeeyaan waana ka mahadsanyin geeka laakiin dadka ma baahanyin weji cusub maan baahanyin afartan sano kale in lan cusub la baroobay oo la tijaabi si walaaha ka suubsan yani horan ku sii wada waan hadadiilo faylan dalku musuubi taas naftatiyada ma ahaan lan eedan taageera waa ogol haddii hasinowsha eedan iyo maamulka iyo meelaha ka nagadana may horyaale caqabado badan oo dadka kigaan dhibaatee horyaale waana muhiim adkan waa lagu qabado ada iyo inti allaal inti oo dadkun waldeersiyo oo thaqaafad gudbiyo iska deeyi dhaqaalan la siinka taageerana eeda siin kuma hanage khaasatan walaalka hilaal iyo lanki lamada ada ay dadkii kalooanyaga ahaay arlaada dadka roogana may lahaa ilaahay masiinku tuway kheyr barwaaqa dadnama isugu nabadka nool ayatinkin ku shaqeeysan awlaadin iyo mustaqbal faylanka noolin taasoo ilaahay siin ku tugay unuuna ku hoydoon haddii ilaahay karaalnay dhageystayaalkaasiyti weli boosaay cabdiqaadir axmed jief sagaari langorodow jaaliyado koonfur galbeed ee soomaaliya iyo kumidii dalka banaanshiya ka nool kinkumaa nagaan waqtiga darsiidii dhowaan gobolka hiiraan weli ballanmaga dhowe ee gudoomiye cusub gudoomiyaha sayti cusub waliba yoona bilaawano ee wada shaqayn iyo la sameeyan bulshada beledweyne waliba yadeeta xarunta maamulka gobolka hiiraan waliba yoytato yeelo ku bilaawirheedaan nagawka bilicda magaalada shirjar adgeekas wada jirayaan uga badaan maamulka gobolka yonikan degmada waliba iyo kusaarana ee warmurtiyeedka sayti amaamiir lacag kurigow bulshada degmada sayti yoona lanka baaqay in yar rahan awaamiirta hukubatay maamulka gobolka yonay degmada gudoomiyahaga gobolka yoonay saasoo kale tuurmurteedkiba sidatan iyo yeedandheedii
in iyo habeeniya maalin ay u- ay u shaqeeyaan si ayna awal u shaqayn jirin ayaan ka codsanaynaa xasilinta ciidanka ah oo isku darka ah mas-uuliyaddan saaraynaa booliska gaar u saaran ciidanka militariga mas-uuliyaddan amniga gudaha ka saaraynaa si gaara boolisku saaran ciidanka nabad sugidda ama nisa mas-uuliyadan magaaladan ka saaraynaa si gaara boolisku saara waxaan idiga codsanaynaa marka mas-uuliyaddaas sida gaarkaa idiin saaran idinala idinala qusayn idinala qusaynaysa ciidamada intooda kale inaad adu mas-uuliyaddaas sida gaarkaa idiin saaran si gaara aad iskaga xil saartaan si gaarana aad u xafidaan waxaan kaloon halkaan rabaa inaan ka sheego oon hadalkayga ku darsado adukuna aad fulidaan magaaladan bilicdeeda magaaladan waa aragteen jidadkeedii waa xihan yihiin waddo la mari karaa ma jirto mid walba islaan iyo wiilaa miisas iska dhigtay miisasaa la dhigtay hilibkiiaa bana jidka dhexdiisa lagu hayaa gaarigacanyadiia hilibka waxaa lagu hayaa waddada dhexdeeda baabuurtiia waxaa lagu hayaa waddada dhexdooda ayagoon socon oon shaqaynay toban maalmoodo gudahood calanka dowladda soomaaliyeed iyo calanka dowlad goboleedka hirshabeelle iskuulkii laga taagi waayo maamulayaashiisa waa xiraynaa waana ganaaxaynaa asigana badnaataba waa xiraynaa waa mamnuucayna qof walba u leema sheegin hadhe hadhow leema sheegin qof walba hadhe qof walba u canugaa ii dhiganaya hadhe qof walba u macallinka dhigaaya ciddaydahay hadhe calanka dowladda soomaaliyeed iyo calanka dowladda hirshabeelle in laga taagaa iisii waay labadaas qofkaan ka tirsanayno beledweyne iskuulla ku dhigi maysid ilmana ilmaha waxaad ku baraysaan waxaad ku baraysa ma naqaan qoladaa qoladan saaxiibadeehoo tiirarkan dheerdheer meesha hortaydaa dhigatay oo saxaafadda hadday telefish yihiin iyo hadday raadii yihiinba ayagana waxaan faraynaa oon ka codsanaynaa muddo toban maalmooda waxaan sheegaynay inay raadiyaashana ku soo celceliyaan oo heshiiskaas telefishinadana ay ka sii degaan
gudoomiye adigoo mahadsan intaadan ka bixin su-aal ka baxsan mawduucana maanta shirka jaraa'id u qabata haddii aan ku weydiinno saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda ayaa xiran mawduuca lagama bixi karo mawduucaan shirka jaraa'id ku saabsan yahay lagama bixi karo su-aal ciddii i weydiinaysa markaan xafiiska tagay weydiin kartaa ama shirka jaraa'id markuu wuxuu ku saabsan yahay oon hadda ka hadlayo ayaa su-aal layga weydiin karaa ku darsi maya qaano waaya magacuu raba ha lahaadee waa xirayna haddaana idiin sheegaya ma la qarinayo qof kasta oon ama gobolka hiiraan anugu madaxdaynta ka ahay amarkaan aan bixinno qaado waaya waa xiraynaa xabsiga xabsiga waa laydinku keenaya haddaal qof laga qarinaa ma jirto shaqaalaha maaliyaddaa la xirayaa saraakiisha ciidankaa la xirayaa shacabkaa la xirayaa askartaa la xirayaa maamulka naftiisa qaybihi kala duwan hadday qalad galaan waa la xirayaa qof kasta oo reer hiiraana qalad hadday gasho oo maamulinta la falaya kula diido waa la xiraya
ciddii ay qusayso maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo og dhammaan laamaha amniga gobolka hiiraan ujeedda wareegtu kadib markaan aragnay baahida loo qabo in la soo celiyo bilicda magaalada lana furo waddooyinka ciriiriga ah guddoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu soo saaray amar hoos ku qoran oo amar joogto ah kow dadka ku ganacsada waddooyinka hareere hareerihiisa sida daraawiishta horteeda iyo waddada laamiga labadeeda dhinac laguma ganacsan karo lamana dhigi karo hilib qudaar miis iyo wixii la mid ah labo dadka ka ganacsada hilibka qudaarta inta meel laga dhisayo waa in ay la galaan gudaha daraawiista ama meel ku habboon oo aan ahayn waddada hareeraheeda saddex warasada inta meel loogu dhisayo ama loogu calaamadinayo meel ay ku ganacsadaan waa in ay la galaan gudaha daraawiista ama meelo ku habboon kuna ganacsan karaan uma ganacsan karaan waddada dhinacyadeeda afar derbiga laga dumiyey daraawiista ka soko cid kuma ganacsan karta ku ganacsan kartaa ma jirto macnaha daraawiista waxay lahaan jirtay derbi dheer oo waddada garabka waddadaasi derbigaas wixii ka dambeeya unbaa lagu ganacsan karaa dhammaan guryaha lagu ganacsado hortooda laguma dhisi karo ganacsi ama laguma samayn karo ganacsi lix dadka waddooyinka sida sharci darrada ah wax ugu dhista sida waddada daawiista ama wadooyinka waddooyinka kale ee laamiga ah waa in waa in lagu banneeyo muddo soddon maalmood ah kana bilaabata saddexda bisha tobanaad laba kun toban iyo siddeed kuna eg saddexda bisha tobanaad bisha kow iyo tobanaad laba kun toban iyo sideed ciddii fuli weyso waktiga loo qabtay waa laga fujinayaa waxaana lagu ganaaxayaa boqol doolar sidaas darteed laamaha amniga waxaan farayaa in ay fuliyaan amarka sidaas iyo sharro wanaagsan guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed waxaan idiin kaloo idii akrinayaa wanaagsada labaad ee uu soo saaray guddoomiyaha gobolka hiiraan taas oo micnaheedu uu yahay sida hoos ku cad ku ciddii ay qusayso og maamulka heer gobol iyo heer degmo og dhammaan laamaha ammaanka ujeeddo wareeg kadib markaan aragnay baahida loo qabo in dib loo habeeyo habeen lagu sameeyo howlaha canshuuraha lana ilaaliyo howlaha nafleyda ah iyo dadka isku lah in xuquuqdooda la ilaaliyo guddoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu soo saaray amaawirtan hoos ku qor kow baabuurta qaadda xoolaha nool dhamkay rabaan ha u qaadaan haddii la saaro xoolaha kadib lama saari karo qudaar ama waxa loo yaqaano kabsaar wax kale ciddii wax kale saarto oo u hoggaansimi weydo ama wirtan waxaa lagu ganaaxayaa boqol dollar labo qof kasta oo canshuurta diida in ay bixiso ama kontaroolada ka wareegato oo lagu helo waa in la xiraa waxaana labaljibaanayaa canshuurta ku qoran shaqaalaha canshuurta qaada qofkii canshuurta uu soo maasuqo ama ama kula shirkooba qofka oo lagu helo waa in la xiraa waxaana ganaax lacageed dhan laba boqoloo doolar laga qaadaya afar taliyayaasha cabsiyada saldhigga cabsiyada waaweyn cabsiga nabadgulidda qofkii la soo xiro oo aanay maxkamadayn qofkii deeyaa waxaa waxaan ku dadalaynaa asaga waxaana qofkaas lagu filin doonaa tallaabo sharciga waa
guud ahaanba dhegeystayaal walibaan taa ka gabagabeeyana barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tan yoona jireedunka kulamaan waliba si unku tabaanaysaasiyan amaana laba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu